أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الثالث وستون درسي اللي هدون التضبات وكتابك أبو شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة وتقضع مركون ساسواي فاصل هذا كان فاصل كشلبيا واي وتقضع يد السارق توقي قال انتسى لقوي بثلاثة شرائط شرائط سد شرط يلك قوي أن يكون أني أحاد واي بالغ أن بالغ أحاد عاقل أن هذا وأن يسرق النصاب أني هذا قيمة ربع دينار من هرز مثله لا ملك ملك له سارق أن ينكسونا فيه في المال مالك في شيء ولا شبه تشبه في مال المسروق مالك لهذي منه fi maali lmasruuqi minhu walaa shubhata shubana aninka sugnaado ay fi maali masruuqi minhu shuruuda salig shardiya waay yadu saarigi lanki walxad galantiis midgeeda la gooyee sababti langoyamay marka koowaad bithalaathi sharaa'ida sida sharda madi la helo waay isku gooyleymee shuruudadaas in la oofsado waay shardiga koowaad may wahaa sheegii usgaadi walaslu fii hada may asalan ah qowluhu tacaala ilaahay meeray wasaarigu kii tuugahay wasaarigatu gabarti tuugada hayti faqdacuu gooya eydiyahuma lamadaas galnyaasho gooy jazaa'an min ajli jazaa'in abaalmarin daraadiye bimaa kasaba oli kasbadee sababtiyo iyo abaalshoey nakaalan min ajli nakaalin biijyow daraadiye oo min adaahi ilaahay hesheen ku ahaadi waay jaziga iyo nakaaladab ilaahay heshee ku ahaad ilaahay qadari wallaahu ilaahay casiisun allihii gaalib ee calaa amrihi xakiimun oo falsubun waay fii suncihi suurat lmaa'ida soddon iyo sideed aayadka waay markuu macnaga saasu ee markaasdi shardiya linka gooyo shardiga koowaad ani abaalig ay waay qof baalig in hayna sibe eh hoola haddii had galantiismal gooyaaw ani aagal haadoo shardi aagaler majnuun galantiismay gooyaaw ani lanka wala hadaa saariga lan shardiya intaas saariga lan baaliga aagale mukallaf ani haad waay masruuga sheega lahadaaw shardi shaysuun may waahan ani nisaab deer waay nisaabu sariga waleerhaw nisaabu zaki jarta nisaabu sariga jarta nisaabka badanyi nisaabu sariga qiimadiis ma rubuc diinaar diinaar afar meelood landhaki rubaca shay in la ekaadaan waay qiimo ahaan walaa ushaday diinaarka meega waay rubac diinaar qiimadiisa lan fiiriya waab intaas la-egi rubuc diinaar ku yar lanka haddii usahado galantiis mala gooyaa laakiin wal ha ku nagay xagu usamile xuquuqda wal ha ku nagay masruuga in rubuc diinaar qiimadiis la egdo waay haddana herzumathel in laku qaado waay xoodhay baha sheegnay marka tacriif yani herzumathel may laka jeeday meel olanka talagalay sheyga la agdi haddii may waaha aad meel banaanga isku dhigto jikooda laku qaadada herzumathel shee ma eh lacagda inay guruga ka jarta amase mee kaasfoor ka jarta waay sheyga ini meelinka talgal dhagan ahaan i xeerhaan meeli herzu lere herzi may lere sheyga meele oo laka xifdiyaa lere herzumethel shay in laku qaado waa sheyga in herzumethelka jara meeli lanka talgal in sheygaas laka xifdi dehebka meeli in laka talgal in laku qaado lacagda meeli lanka talgal in laka xifdi in laku qaado baaburka meeli lanka talgal in laku qaado sheyga meeli lanka talgal in laku qaado waay haddii laakiin meel oo cidle el daayac eel banaan eh may waaha masruugii lanki hadi xag waay wal ha ku naga usamele laakiin galantimalku guyaw may kale shardi sida hadda masruug lan shardiyay ini laa milka lahu shaygaas ini milka an ka sugnaan waay lanka hadi laa milka lahu may laka weda yacni may waahan walhabyaraata usa milka kale ini shayga an hayn waay laa milka lahu laa milka lahu fiihi waayo lisaarigi saarigani in liinahayne fiihi filmasruugi milki inka lahayn walaa shubhata shubhana low lisaarigi ini inka lahayn waay maalka lahadaw fii maali masruuqi minhu falaaqada bisarigati maali aslin marka lanka maalkii aawshay walkumade haddii saxada shuhubikii leeymaay aawshay baa lahay maalka amboonhayna ariishay maalkii shee qaadadii asalkii malan goyaaw galantiis walaa bisariqati raqiiqi maali sayidihi amba adoonka sayidkii maashay ku qaadi haanaasoo dhan galan malan goyaaw ilaan tuuganimada mayla shardiya ilaanka maalka usahadi masruuqa milki inka lahayna shuhuban usanka lahayn waay saasaa la shardiya waay waa tuqdacu yadu saarigii saarigii galantiis tuugii galantiisa la gooye bialaaata sharaa'ida shardiyaala sidee sababtiyoo laka gooye an yakuuna ni ahaado ay saariga baaligan koo baalig ee ogaan gaari aagilan aglile majnuun hayn wa an yasriga ni hadu ay saariga nisaaban nisaab hada qiimatu nisaabkaasoo qiimidiisa rubu diinaari diinaar rubaa shayna la eg min hirzi mithlihi hirzi mithil shayni ku qaado waay hirzi mithilni ku qaado waay hirzi mithil may la rahay sheegnay huwa almakaanu alladii yuxfadu bihi lmasruuq alaabta la hadaa makaanka laga xifdiyaa waa la rahe aada ahaanna ka dareersatay shayga inay urfiga meelin araga hirzi mithil haddii meelu lankin walaasha isu dayacay haddii la rahe lankin tuuga galangoy kortiis mee laakiin beesodee lanku qaade maa rawaahu abu daawuda daliilin eh وغير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل نبغى ما يلورسي عن الثمر الثمار تلورسي المعلق أو لهري فقال مهري من أصاب بفيء من ذي حاجة غير متخذ جبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة oo kala guday waan walay gaabe waman sariga lankixado minhu shay-an bacda an yu'diyahu ljariinu fabalaga hamana almijanni facalayhi lqadcu gooyaa korshee jubnatan may la rehay hiya maa yaxmiluhu rajulu fii thawbihi waay wal oo jubne maanaa maradiis faragshe wal iska qaadi uguubadu tacsiir waaye aljariinu may la rehay albeydaru wamaa fii macnaa maa tuhfadu fiihi thimaar meeli simaartale ka haftiyaa waa jariinka jariinka goroorka iyo meeli dhakaa waay meeli lanka talagali badarka haddii laku qaad waay almijanu numay la ray kullu maa yutawaqaa bihi walkaswa laka ilaaliya wayustataru min darbati salaax sida gaashaanka oo kale mijanka gaashaanka oo kale wal waay kaanat qiimatu tugdaru birubi diinaari kaas oo kale lanka hadgalantisa lagoy maanaa rubu diinaar waay walaagaasoo dhan markunkan walaa hadaa ma sharta aha walaa ushadi laamilka lahu nis saariga laamilka milke lahu li saarig saariga inin sugnaan waay fiihi masruuqi fi shay walaa shubata shubina fii maali lmasruuqi minhu kan hegshay maalka islahadaa hegshay ini shubu suknahan waay fii maali lmasruuqi minhu kan hegshay laku hadaw maalshay ini shubanka lahayn maalkii aawshay maalkii arishay oo kale nin ahaan waaye shuruuda sabab la helayaa la gooye see lan gooye marka waa tuqdacu yadul yubna yaduhu saari galantiisa la gooye alyubna midgeed min mifsali lkuuci kuuciga meeli ku shalbaho majinta laku gooye galanti midgeed oo hor ah yaa laku gooye marka koowaad fa in saraqa thaaniya mar lamaad haddii hada qudicat rijluhu alyusra luta bateeda laku gooye fa in sariqa thaalita mar saddex haddii ka nagda qudicat yaduhu lyusra galantiis bateeda la gooye fa in sariqa wal ibtilaysan waaye raabican mar afaraad haddii hada qudicat rijluhu alyubna galanti luta midgeeda laku gooye fa in saraqa bacda daalika haddii hada lugaagi galnyaagi wal dhammaayo lugaagina wal dhammaayo mee la gooyaa ma leh madaas ku bacdi wal hadi xirfadkii iska hadoob iska hadoob may arrin jareena fogaahada shay maqnaadiis oo kale ayaa yaa jirshay imboonhayne may waa yaka lacagda ka fadheeda reed xaq qofsee saasaa ka qaaday si ka qaado bad madaasay meeli goyaa ma jiro ogtaada xuduudi sariqada qadiga dhammaati cuzira wal tacziire markaas waligaadan aragoo laga tacziire waqiila bacdu naas ma reenah bacdu fugaha yuqtal wal dile kaas oo kale ka daawaysimaw ma ee galantikooda midigdyaaliku gooyi daawaysim waaye badad mayla raay lutibiteeda la gooyi daawaysim waaye wale hadahay haddina luti mayla raay may waahan midgeeda la gooy daawaysim waay walaa dhan wal dhamay see lu hele kaas oo kale khabiif waay wala jititaate yani bacd algawaanin sida shuruucda qabta may waaha wal fiiriya qofka sidiisba cuquubada la saaraa qofka cuquubada daawo lan saaray ogtaa mujtamacna inay ku daawayso daawaysimo langa gaabe haddii daawaysimo waaye maaha qofka daawaysimo asal dunuubta may kuma dheeleerayd dunuub saaxiib shay an ku fogaana ila alijtitaat kansar oo kale in la gooyo ma aan suurta galaan saas oo kale hoob nagad wal dilay qiila yuqtalu yalay yuqtalu yalay intaas waay markun intaas marku may lika wada walaas un sheegana dhon may waa saas waay sariq saarignimada tuugnimada intaas waay markan saas waay watagu dacu yadahu galantiisa la gooyey alyumnaa midgeed saariga yadiis midgeeda la gooyey min mifsal kuuci kuuciga may la rey meeli shalbatooda horka kafka meeli la rahaa laku gooye alkuuhu alcadamu naati-u lafta dhaladaas waay mimaa yali libhaama suulka meeli la hariirto reedsi ee laku gooye fii mifsal kafi meeli shalbatooda shalbatooda lagu shalgooye lafta ma la jibiyaa ma asaacid wadalla calaa kowni lyadi lyumna galanti midgeed yadda ka maryeeta oo lileyle qiraa'atu ibnu mascuud radi allahu canhu yadali iyo tusaas ibnu mascuud qiraa'a akriya qur-aanka akriy faqdacu ayaa faqdacu aymaanahumaa qiraa'a saas ee jerta oo ibnu mascuud akriy asaarig wasaarigatu faqdacu eydiyahumaa qur-aanka meelileey qiraa'i jerta oo ibnu mascuud akriya eraaw ibnu mascuud erne gaariyahay faqda-u aymaanahuma midigyaasha gooy yari wahiya fii xukmi xadiidi alaaxaad xadiisulaaxaad xugunsheeya lamadeeta markaa min xaysu lihtijaaj qiraa'ada noocaas eh min xaysu lihtijaaj qiraa'ada shaadka ee noocaas oo kale ah may lamadeeta xadiisulaaxaad iyo qiraa'ada noocaas amal ah ee sharaga hooblagnaagada min xaysu lihtijaaj higo xujada isku xugun waay biha calal axkaami wa cinda dabraaniy may ahaatay imaam dabraani أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بس أتي بسارق قال له كوي نبغى فقطع يمينه وقال أنت اسمك كذا قوي مغنى المحتاج جزء أفراد كفيري صفدا بغل تضبات التضبط وكون القطع من مفصل الكوع كوع هلك قوي أو شلبطوض لليانة لما جاء في حديث السرقة إيه ولك كوي شداء صفوان ابن أمية ابن أمي ما وصفان ابن أمي garbasaar le go lee la haday radiallahu canhu cinda daara qudiniy uma amara biqadihi ya amri min almifsali ini koocdu ku gooy rawaad daara qudiniyu may kala jartay lutimidgeeda la gooyay bacdul yubna tan may daliilin aha daara qudini xadiis wiriyaa an caliyin radiallahu canhu qaala idaa sariqa saarigu cali ma eray saraqa saarigu haddii hada qudicad yaduhu lyubna galantiis midgeeda la gooyay fain aada haddii nagda qudicad rijluhyusra lutisbiteeda la gooyey waa tugudaa min mafsili saagi hooga meeli ku shalbaha oo iribta hoos iyo hooga dhatiyo shalbatada laku gooyo oo lugtee ma alqidami lificli cumara radi allahu canhu sayid cumara saas fari walam yunkir calayhi axadun axadna maka inkirnoo saxaabada kumad ee fakaana ijmaacan saasa ijmaaca nihaaya nihaayatulmuxtaaj jisku saddexaad safada lihdimaad miyaa saasa ororti intaas iyana saasu markii lileeya haddana galantiis bateed madaaskuba'da haddana galanti midgeed haddii ligooy luti midgeed ligooy galanti midgeeda ligooy luti bateeda ligooy haddana ka nagdi markaasee may ligooye galanta bateeda laku gooye taasna may daliil ingaa xadiis imaamu maalik wiri kitaab shay muwataa ah juska lamaad washaaficiyu fii musnadihi alum juska lihaad lama boqol konton haamish ana rajula min ahli lyamani aqdaca alyadda galantiya gooy uqdica alyadda warijla qadima fanazila calaa abi bakri sidiiq fashaka ilayhi ana caamil alyamani yaman lankii gadoomiyaha kahaay ee gadadalama wnis dulmiya insheegdi abubakar sidiiq fakaana yusallii min alleyli fayaquulu abubakar wa abiika maa leyluka bileylin saarigin ha uma inahum faqaduu cagdan liasmaa'i binti cigdan cigdan cigdiga may la reeyihin يعني ذهبك والكمدة لأسماء بنت عميس لهايتي امرأة أبي بكر الصديق حتى نم يوغي باكو حدي مركي هران ما يكو شيخ دي جريه يمن قدوم يا شيء يا يا يا يا حد قدبي ما لها يا رسول الله ما يوها قال انت متجيد إلو تيب تيدا قوي لهاي بدي الرجوع صلاة الليل همين سيانك كهاي عقد ويوها ذهب أولت asmaa binti umaysin alla waay imraa abi bakr sidiiq xaween naagdidiis way waa khaliifkii haas iyo dahebshee wahaday fajacala rajulu yatuufu macahum wayaquulu allaahuma calayka biman beyt biman bayata ahla hada albeyti saalix dadkun oo ahlu kheerka khaliifihii usridiis lankamarkahi ilaahiyow adi ariga hayd saas ini fawajadu lxuliya cinda daai cinda saa'igi ayala ku heli waay zacima ana alaqtaca jaa'ahu bihi lanki madilu ku heli saa'ig langa oroisdu ku heli dehebki hob lehlay lagobdi mayha intee ku sheenti hob lehri lanki oo aqtagaha yamaniga hayay oo da'woodayay lanki waaligi yamanhay ku da'wooday iyo dehebkun insheeniyay faactarafa bihi laqda walha gobday ictiraafi hatan khaliifkii madiini walka hadi oo shuhida calayhi warku markaad fa amara bi abubakr sidiiq abubakarkii lan da'woodayay caamilulyaman galantay ilutay hagooyi lilahay naftiis baa deebshay lahday waan walka edaay aqdacgii faqudicat yaduhu alyusraa elen galanti bateed iluti midgeed bool kala manyaalan galanti bateed alaku gooyi hatan halugaha ka hirti galanti midgeed iluta bateedba yaman alankii caamilul yaman aha ku gooyi maaha abubakar dehebkiishee hadi hatan haddana galantiis badada la gooyi waqaala abubakar meere wallaahi meerayhin laducaa'uhu calaa nafsihi ashaddu cindii calayhi min sariqatihi wallaahi yari abubakar la ducaa'uhu kan ducaadiis ii habaarshay calaa nafsihi isu naftiis ishhabaaray ya ashaddu cindii orooday kukudorongayri calayhi min sariqati tuugnimadiis markuun haakada waxaas waxyaabahaas oo dhan adillo waay markuun qofka markood haddii had galanta midgeeda lagu gooyo marlamaad haddii ka nagada galanta luta bateeda lagu gooyo mar saddex haddii ka nagada galanta bateeda lagu gooyo mar afar haddii luta midgeeda lagu gooyo haddii dhammaato hubnaagi maaha marshanaad hadiis walhada wal tacziire saas waa fa in saraga haddii hado bacda dalika cuzira ilan wal imtixaamaha wal tacziire waqiila mayleray mal yuqtal wal dile lixadiiin warada fi hada rawaahu abu daawud wagayru wahuwa qowlu marjuuxin wadaciifun lidacfi lxadiid laakin daciif waayo walilijmaaci khilaafu ijmaaca laakin may ka saabsanyaa fi axkaami riddati riddadii axkaamtee ka saabsanyi أعاذنا الله وأحبتنا وجميع المسلمين منها إلهي أكو مغن قلناي أن إدتك أن جيلنا أحبابتنا المسلمين تدمان تيوبا شديدة ويوا أفحش أنواع الكفر قالنا ماذا نوعيال شيء قالنا ماذا نوعي بدن نوع أغا أنك حن واي شديدة شديدة لأن المرتد لا يقر لأن المرتد ماذا أحكامتيه إذا أنت بدنته jizi malku ogolaada sida ahlu kitaabka oo kale biljizyati marka wali isgoori halaalma nagdaaya nakaah sawshay ma ansaxaw eedaan dhab badanta jizi markan looga isharci letaa jiziyada loogadi ee ridada ridada may letaa aridatu may letaa looga isharca loogadi ee may leray ridada arrujuu can shay ini waa laku la laabmo shay laku nagad wali haadoob yaa la raloogada shaygii walan hayna shayga ada ku nagato shay kalan nagad yaa loogada yaa lare ridida ridida waayig baa laka idlaagay waga tudlagu riddatu calaa alimtinaaci min adaa'i lxaq xaq gududoo shay haddii aad qofka ku heroona walka magaca u kor kamaanici zakaati oo kale fi zamani abibakar sidiiq haddii zakidin in lambiina usubanaysadaw wa sharcan sharciga may ba la reey ridee qadcu alislaam luuqada waay waa arujuu nagasho kes mujaradun rujuu ayaa hayti ma hayne ini shay lakunagdo shay kale lagnagada yaa hayti luuqada sharciga may la reey qadcul islaami islaamka in la gooyo la ree ridida islaamnimadii diinta islaamka oo aad aaminsanayd ini aada gooyt waayo oo jarta biniyati kufrin gaalnimo niyadii ini aad ka jarta gaalnimo niyooti oo qowli kufrin amba gaalnimo yaa hadalsheeya ka gooyti oo ficli kufrin ama gaalnimo falshaa ka gooyti waayo ka sujuudin lisanamin sanam aadan sujuudi oo kale waaye adoo sanamkaas may waa daraadiisna an sujuudaas sawaaun kaana calaa jihati alistihzaa jees jees oo aada diinta ilaahay ka jees jeesas ahaataa ama mada adkaanlaykoo ahaataa awli ictiqaadi ictiqaad kale laykoo haadaaba ad agiid ahaamsaas aamintaa wadaalika kaman ictaqada qof aamini oo kale waayo khudufa sani ilaahay saaniga ahaa iniha derisi oo kale gofir markun waxyaabahaasa ridilara ilaah ku magagalnay markun awishujaac sheekh meeray fi matni mayka eray ومن ارتد عن الإسلام أستطيب ثلاثا ومن ارتد ومن قفك ارتد ردا ونقض عن الإسلام إسلامك كنقض دينت إسلامك كبها oo asbaabti una sheegnaya kukubahi imbi niyi kukubahi imbi goola kukubahi imbi fala kukubahi oo la socdaan yani way wax go-aan la socda usutiba halaathan saddex jeer yaa laku toob weydiye halaathan saddex goor ustutiba ustutiba macnisha maylik weyda ustutiba halaathan saddex goora toobe la warsadee ha maanaa may waa islaamka maynku ridow maynku bahi migil iblaan wali haadob ilaahay wujuudshi yaa inkiri ilaahayba majara amba ilaahay rasuulshi yaa inkiri rasuulan amba rasuul min rusulillah ilaahay rasuuliisa o dhon in la rumaayo waajibe mabele ilaahay qur-aanka may waajibka dhikay rasuul kasta in la rumeeyo آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتب رسله لا نفرق بين أحد من رسله قرآن كساسكتال إلهي رسوليس أردن in la rumaayo waajibe rasuul rusul ilaahay kumada yaa rasuulnimadiis yaa inkiri ama wujuud ilaahay wujuudsi yaa inkiri waxyaabahaas oo kale yaa ku dhiy haddiiba saas oo kale lanka karidaawo sida waajib waaye towbadiis wujuuban fi lxaali fi lasaxi fiihimaa yani way waaha walku toob warste amba may waa shay ilaahay xaaranta nameeya halaalka dhaki isku jara ilaahay walay halaaloy halaalle haadeen ilaahay bahlaal ka dhikay haaran adamaka weel korta shay muharam eh ijmaac amba muslimiinta ijmaac shooka gundumi haram zino oo kale zino ni haram et ya ilaahay sheegay mehirlaan in way waaha megil iblaan ini seedan haram waay oo ajnabi eh mehirlaan yoo mehir ma sharci dhatiyoog marna markan ijmaac waay haaramnimadaas haaramnimadaasa mayliya halaalo ni halaal eta aaminsanyi lianna way waa ka gaala way walaala ka gaala waanu falka oo zinada ma ee inkaasoo zinada dembe kabiire ata xalaal weeldhashada waay oo is xalaalka dhakiday shay ilaahay xaramay khamro oo kale ni la dhama ni xalaal eta aaminsanyi khamrigan dhammooshay ni xalaal etoob qofka aamina amase ma ee shay ilaahay xaaraantanameey ya xalaal an aamini ha nikaaha oo kale ilaahay xalaala ka dhaki inaag la guursada xaaraam waa lay bee oo kale ilaahay halaalaka dhaki waa halalaahul bee wa harama riba beega ilaahay halaalka dhakiya xaaraannimo yaan aaminsanyi waxyaabahaasoo dhan walka gaala way shay ilaahay yani halaalka dhaki xaaraannimadiisoobaada aamint ama shay ilaahay xaaraantamay halaalnimadiisoobaada aamint ka gaalawaas walidaalika marka saas oo kale qofka kiridaa walku toob weydiiye si waajiba sadigoora lagu toob weydiiye sadigoorse lanku toob weydiiye macnaha dadka oo ahlu wilaayada oo xugunka haay ya tooba warsadaan sida goor shidida mayba ka dhikantaa muslimiinta maalan hadda eeda lanka eedaye maalan dadka oo islaamka weeraraaw islaamla diriirka ah ee inta mutaabiciintii oo eba shidida muslimiinta dadyoo la isrumaysano diintio ma diinka la rumaysanayne diintio lanki kubah yani may waha umu saamaxaane saasa iraayan laakiin kelmadaas kelmad sax emee may weeley murtadnimada horeyna han sheegnay islaamka ma inka dhikantaa khaa-inul wadan oo khiyaano waaye khiyaanatul cudumaa waaye qofka asal haddii gaal haaye islaamka hoob isu muctadi in haayna maka hadgudubaan diinta musliminnimada in la diriraan yani khiyaara leeyus islaamka lambandhakee hoo fadaaw qaadee hoo fadaawnu yani meelisa rooga ilaahay la hisaabtame wal kale lan haaysada ma jar laakiin langmar muslung nagdi hoo muslungnimada ku baha diinta islaamka ma afiyaas sababta ma eta sababta ma etaa lankan may limid ayaa dowlado casriga hati roogoba oo walaaska doodaw khaain lankay dalsho khaainka nagad khaainul wadan khaain qaranga lankase lanku isga mal afiyaw maraykanka iyo dadka dowlado weyn an fiirso had dalsho sirtiis ama sime ammaanadiisii wali qofkii dhaawac ama afyaayan mayweelay yani khiyaano cudumaaya gali ridadina saasa lamad ed islaamka khiyaanatul cudumaayaan ed markun lanki ridaawo ilaa tawba sheenama tawbo kale wal kale lagu ogolaadaa ma jira sida qur-aanka sheegaas sunnadana sheegaas wal waana oo muslimka gaaran ah mehe ayi dowla adduunyada roogto ini ee qarankeeda la khiyaamay lan ogolaadaa ma jira khaa-inul wadanga lere hataban fiirsoy yani dadka wada hirin lanki asraarta faafi kulli yani waxyaabahaas oo dhan sababta ma etan snowdhan saasahatan rooga mayle raay ruushka magangeliinka jara sira faafiya liley mal isku dhaafo maylan haysad de- ba- mal ero lan yani eh, lan oo xornimada hadgudubaasan mal ero mal ma- m- qofkii islaamka ku baho riddaa usuun kaasa lamidi macnisha inaysaas lan faham waay masalada Eh, islaamka isle isrumaysan ma adooga saas waa islaamka oo ummado kale rumaysanyi inay bini aadanka shalgedisanyi islaamka rumaysanyi inay ahlu kitaab jiraan rumaysanyi walaagaasoo dhan hoob obiyoob gardadban gardaroysaana dulmaba dadanka suubiyaana si bini aadanma in lala dhagama walaas dhan rumaysanyi islaamka laakiin yani tan masaladan oo oo oo laleeyay islaamka oo ridida islaamka lanki ridaa taas maka jarta may weelay taas khiyaanatul cudama waaye sida yooba dad ogolaadawna adduunyada dhan ka saman sharaa'il wadci sharaa'i samaawiya wal wadciya kullaha ittafaqat yani khaa'inka an la gobado saas daraadiye qofkii islaamka ku baha sida maalmood yalla tow- towbadiis la warsadee ku bahawshayna in la xaqiijiyo waaye اعتقادك ان حدا شيخ نيالو كهلي وجود الله انكري رسول رسول الله كمد اجرتان شيء انكري الى شيء الهي حارنت ما حلال كدكي شيء الهي حلال كدكي حارن حارن حلال كدكي حرام اري ويابا سالك هايسد markuu hoob ictiqaadkaas yara oo tutiba wujuban bas waajibnima tawbadiis walku tawbu raadiye mayli liya niyow digifa gali dembi gali ilaahay dembi ku galay dembigaada gali walka gaalo alaaan ilaa alaaata ayaam sida ayaamood yalla ku toob weydiiye sida oo- oo- oo may waha sida ayaamood yalla ku toob weydiiye sidii ustu tibba walku toob weydiiye alaaan sida maalamood maalanba yani waxa ka nage walkana nage towbada la warsadeen Eh, haddii ushanagada oo shahaadateynka gara oo way waaha ilaahay rumaayo subxaana wa tacaala oo kadibna rasuulka ilaahay rum- rumayntiis raasii may waaha eh, walku ogolaadee toobadiis wal ogolaadee eh, way waaha wa ilaa haddiise tooba sheen waayo fa intaaba haddiise tooba sheen fadaaka waayo oo ilaahay waxdaaniis garo ilaahay rasuulkiisa risaaliisna garan waa ilaa haddii sideed maalmood kadib towbadiis ogolaado ileen xad waay xad min xuduudillahi xuduudo todoba weerni ha sheegni zeni ha ku bilaawni ha dulgadafa ka higa ha dushurbiya ka higa eh, mayba ka hige haduu haduu eh, shurbi ya ka higa yani may ka hige ha rididanga kuma de may kuma de had- yani xiraabi kuma de qaad dariiqnimo kuma de waxyaabahaas oo dhan xuduudu todoba waay todobadaas xad xadu- xadu ridda ayaa kuma de markuu waa ilaa haddiise tooba sheen waayo toobadaa diidi qutila wal dile yani xuduudiis may waa in la dil waa xatiyey lanka dilaawna aayo shaqsi kasta dareeroo dilay maya imaamka jara iyo dile waayo meel shariico ku jirto islaam layska xukuma diin iyo nidaam jirto dowli ku jirto yaa lagu hadlahay qutila wal dile qatalahu limaamu imaamka muslimiinta iyo dile haddii use xur ay waayo in kaana xuran ah, bidarbi cunuqihi goortiisa la gooye ilaa bixr laa laakiin walilaahi raallanka hayna malka dilaaw sida dabka oo kale mal gubaaw i walilama dhawaayo Eh, haddii lan imaamkii in hayna oo lanki lanku murtada islaamka ku baah inti la er- us- ka degdego dil uzira wal ta'zira lankaas wa in kana al murtadu raqiqan yani way waa ma weelay ee fawdi abur maasmal ogol inin da- nidaamka la ilaali waajib waay in maxkamaha konto shari ilaahi lan raho ee imaamka awaamirtiis isaas waay ومن ارتد لنك هدا عن الإسلام إسلام كوكبها أسطيبا ثلاثا سده جور يلو كتوب ورسد مال موضع توبيس يلو ورسد يلو سوغي مالا ولا كنا نغي فإن تاب هدي توب الشين فذاك فالأمر واضح توبيس ولا أقول هذا وإلا قتل والدلي وحدا لأجل حد لندلي ولا لندلي ونما قتل مركي للي لما رواه البخاري وما دليل نها إمام البخاري حديث وري رقم شيء إيه لما كون سيد بول خمتين أفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلهي نبي شيء مهري من بدل دينه لنك دين تسبدله فاقتلوه دلائه لنك دين تسبدله دله ولقوله صلى الله عليه وسلم إلهي قول شيء دليل أن لا يحل الدم امرئ مسلم qof muslim ee dhiig shay xalaal ma nagadaw ilaa biixdaa alaain sedi koosho haddiisu ay maahin almufaarigu sedida koosho kee waaye almufaarigu lidiinihi lanki diintis faarig attaarigu liljamaacati jamaacat lmuslimiin ku tabeey ee islaamkia kubahi diin kale qaadadi lelankaasay male rawlan kale male rawlan kusiga hataa karashtaag meer unumankasaan data karashtaamowyerhay ama karashtaamowne lanka ridaawi saas waa ini saas lan fahmolfade qarashtaan mayla raylan aawshay asalshay gaala hayan ahlu kitaab hayan dadkii oo kaniisada aaminsan dadkaasa qarashtaan lere laakiin qarashtima ee lan muslun hay aawshay muslun aais muslun embus muslun e hoob diinta islaamku baho diinkala qaad qarashtaan ma murtad way ridduway markuu ridduway dadka inay inay mustalaxaadka fahmaan la fade laakiin muslim ee muslimada hoob ku baha murtadu noocul kufrimadiis murtadu qarashtaan ma eh qarashtaan ma nagdaw ilaa biixdaa alaain almufaarigu lil yacni sedidaas may kumad aha oo dhiigshu halaalnagadaw sharagisa sheegay oo xugun ahaan laku oofii karo almufaarigu lidiini lanki diintis faarug iyo kumad eh attaarigu liljamaacati almuslimiin ku bahin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu